Kahor burburkii dowladii dhexe ee dalka Soomaaliya, waxaa ka jiray goobo waxbarasho oo ay wax ku bartaan dadka waaweyn kuwaas oo la bari jiray xirfadaha gacanta iyo aqoonta guud. Burburkii kadib, waxaa dhexda ka baxay qorshayaashii waxbarasho ee dadka seegay xilligii waxbarashada. Haddaba, qaar ka mid ah dhalinyarada tan magaalada Jowhar ayaa ku baaqay in la hirgeliyo goobo waxbarasho oo dadka waaweyn wax lagu baro si looga baaqsado goobo waxbarasho oo dadka waaweyn ah si isbedel bulsho loo gaaro.
Qofka waxbarasho yacni waxaa la rabaa qofkan horta waxbarashada sidiisaba da' sideedaba da' ma laha. Yacni qofka ii sheeg had intay waxyaatada ku jirto way u furan tahay inuu wax barto. Laakiin inuu qofka qoosto oo nolosha uu ku qoosto anoo daran. Ma waxbarashada mar kasta waa furan tahay iyada sideedaba. Een ii sheeg horta wasaaradda eh, waxbarashada waxaa la rabaa inay diyaariso een arrintaas arrin looga hortagayo dadka age ka noqday ama eh, civil war dagaalka sokeeye uu saameeyay. Een si loo helo waxbarasho waqtigoodii si ay ula bartimaan dadka ii sheeg iyaga een ama jiilkooda ama iyaga ka tagay. Yacni wasaaradda waxaa looga baahan yahay inay sameyso een iskuul iyaga u khaas ah. Een taan ii sheeg waxaa la rabaa haddana een ii sheeg maamulkan waxaa looga fadhiyaa dadka si ay han u yeeshaan waxbarashadii dadka qofka inay yacni dhalinyarada oo islaatay ay yacni saas oo kale ay ka bixiyaan si free ay wax ku bartaan dhalinyarada oo islaatay. Qofka hadduu wax soo bartana uu helo een shaqo.
Een runtii waxaa jira dhalinyaro badan een xirfadlayaal ah oo haddana xirfadaha indhaha ka bartay oon aqoon lahayn. Horta arrinkaas waa caqabad soo noqnoqota een dhibaatooyin badan ay leedahay. Marka een horta dib u kabash waa la sameyn karaa qofka asay ku xiran tahay iyo marka deegaanka uu ku nool yahay ku xiran tahay. Marka dib u kabashana waxyaabo badan aa fududeeyo. Qofka inuu asiga mataqaana isku dhiirigeliyo een inuu wax un sameeyo ama ugu yaraata xataa afka Soomaaliga inuu qori karo ama xisaabtii ama taa inuu fahmi karo xitaa. Qofkaas ay kooda marka horta waa qofkan ay aska timaada niyad ahaan oo go'aan qaato.
Waayahay tiro ahaan ma dhihi karnaa dad badan ayaa jira oo dhalinyaro ah oo ay waxbarashadii ka habsanta.
Way jiraan dhalinyaro badan aa jirto een duruufo adag ka reebtay. Qaar mataqaana waqtigooda ayaga iska dayacay. Way jiraan dhalinyaro badan aa jirto een waxbarasho adeeg waxbarasho aanan helin. Way jiraan qisaabo kala duwan baa ku ha ku kaliftay. Walahi waa jiraan een fursado badan aa jiro een ay bixiyaan hay'adaha een kuwa local ah oo ka shaqeeya gobolka. Bixiya deeq waxbarasho lacag la'aan ah oo weliba dadka waaweyn ah in gelinka dambe xataa ay soo galaan aa jiraan. Een qofku wuu iska diiwaan gelin karaa waana lacag la'aan. Hadduu asig go'aansado inuu mataqaana uu ma ka qayb qaato ama wax barto muddo kooban wax ku baran karaa. Marka fursadaha way jiraan mid jeebkiisa xitaa wuu sameyn karaa. Haddii awoodin dhaqaale xumo ay jirtana kuley waxaa jira hay'adahaas aa jiraan aa fangareeyo iskuul wax lagu barto. Xitaa een qaar waxaa jirto lagu bartay farsamada gacanta lagu bartaa jiro. Marka waa fursado badan aa jiro wax lagu baran karo. Fikir fiican oo ah waa jira la yiri een dugsiga farsamada la dhihi jiray. Dadka waaweyn wax ku baran jiray dumar iyo ragba inta wuu kala baxsaneen. Farshaxanka la baran jiray. Een gabdhaha waxaa la bari jiray aqoon tolista iyo la yiri. Sidoo kale rag waxaa la bari jiray faryaamada, een fuundiga, korontada. Yacni shaqooyin kala duwan mixnad kala duwan taa adiga dowlad ma adiga rabitaankaaga aad markaas. Marka iyadoo waa jirtaa haddaba walow in dawla aynan ahayn een hay'ado ay bixiyaan. Laakiin mid dawli ah weli ma arkin. Marka saas ay tahay waa kal- qofka wuu ka faa'iideysan karaa. Wax shuruud oo ku xiran ma jirtaan aaminsanahay.
Ee, dadka waaweyn ee, waxaa jira waxyaabo badan oo u saamixi waayey ayagoo yaryar inay wax bartaan ama la wax baro Ee, duruufahaasoo isugu jiro ee, duruufo oo dhaqaale ee, duruufo ee, goobaha oo waxbarashada xilliyadaas inaysan baahsanaynin ay koobnaaday Ee, iyo deegaanada qaar oo runtii iskuulba laga waayey marxaladii shan iyo tobankii sano lasoo maray ilaa tobankii sano oo runtii waxbarashada eh, hal dhinac ay aheeday oo ragga meesha haysto xukumayey wixii ay aheeday marka kulley warta waa loo baahan yahay dadka soomaaliyeed maanta inta waxbaratay inta aan waxbaranin marka la qiimeeyey inta aan waxbaranina badan Dadka ay seegtay xilligii waxbarashada ee ku nool magaalada Tani Jowhar ayaa badankooda ah kuwa qabta shaqooyinka xogsiga ah ee loo tago goobaha shaqo